gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa dhagax dhigay dib u dhiska laamiga soobeh oo muhiim u ah isu socodka bulshada caasimada islamarkaana ku burburay roobabkii xooganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho munaasabada dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan ganacsato odayaasha dhaqanka agaasimayaal iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaaba ayaa sheegay in maamulkiisa uu xooga saari doono dib u dhiska caasimada waxaan maaraj u joognaa munaasabad aan ku dhagax dhigayno oo aan jaayigii dhignay dib u dhiska iyo dib u dayactirka waddada zoobe yacnii ay maaragtay burbur weyn soo gaaray roobabkii lixaad ka lahay magaaladan ka da'ay sidaan hore u ballan qaadnay annagoo fulihayno awaamirtii tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ah in shacabka magaalada mar walba lala garab taagnaado adeegyo dhinac kasta leh hadday aha leh dhinac waxbarasho dhinac caafimaad iyo dhinaca dibudhiska magaalada halkan sidaan hore u ballan qaadnay waxaan saakay dhagax dhignay dib u dayactirkii waddada zoobe isla waxaana rajaynayaa isla caawaba inay shaqadan bilaabatana shirkaddii waxaan ka rabnaa aan kula heshiinay oo si wanaagsan oo sharaf leh oo tayo lehna ay u dhisanta haddii ilaah yidhaahdo waddooyinka aan dhisi doona ma noqon doonaan kuwa roob hal mar hadduu roob yimaado duduma oo burbura ma noqon doonaan insha allahu tacaala waddooyin marka horena laga soo heshiiyey la soo injineeray intay dhismaha socotana isha lagu hay doona haddii ilaah yidhaahdo damaanad iyo warantina leh oo annaga iyo shirkadda aan ku heshiino haddii ilaah yidhaahdo ayaan dhisi doonaa ma noqon doonto waddadan kali ah waddadaa waa wadda muhiima dabcan saa la socotaan dhowr degmo ayay isku xirtaa isu socodka magaaladana muhiim ayay u tahay waddadan waxaa nooga xigi doona waddooyin waaweyn oo maalmaha soo socda iyaduna la dhagax digi doono maalmaha xurriyadda waxaan halkaa idina ka caddaynayaa insha allahu tacaala waddadii shaqaalaha oo idina burbur weyn soo gaaray in dib degdeg loo dhisi doono haddii ilaah yidhahdo dhowr maalmood ka hor ahayd markaan ku dhawaaqay in zooba aan dhisayno waa kan maanta waa dhisayna insha allahu tacaala haddana halkan waxaan ugu sii dhawaaqayaa si aan u xujowno oo mar walba ay shaqaba mid ay noo dhiibto shaqaba mid labaad ay noo dhiibto waddadii shaqaalaha ayaan dhisi doonaa insha allahu tacaalaa oo maamulka gobolka banaadir dowladda hoose xamar ay dhisi doonto haddii ilaah yiraahdo waddadaas oo weliba buunda casriya loo samay doono haddii ilaah yiraahdo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo ay ugu horreyso dhisidda waddooyinka